أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisa keedinaysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay markab ay leedahay dowladda iiraan iyadoona tilaabadaasi ay si adag uga hadashay xukuumadda tahraan kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgal murtadiinta hub iyo gaadiid looga qabsaday oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaasaamiga ee baad xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqii daridada ayaa ugu baaqi gaalada caalamka inay dhaqaalaha ka jirata maamulka garguurta ee uu sii dhammaanaya muddo xiliedkiisa dowladda riddada turkiga ayaa lagu tilmaamay inay tahay burcadbadeed boobaysa khayraadka dalka soomaaliya munaasabad shahaadooyin lagu gadoonsiinayey ardayga qalin jibisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada bulafulay ewlasaamiga ee baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeel dhexe waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay markab ay leedahay dowladda iiraan iyadoona tilaabadaasi ay si adag uga hadashay xukuumadda tahraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkay nuur cali warsame abushiiba saaka oo isniin ah waxaa si weyn u kordhay walaaca laga qabo burbur ku yimaada heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyey maraykanka iyo iiraan kadib markii washington ay sheegtay inay qabatay markab xamuul ah oo iiraan ay leedahay kaasoo isku dayay inuu ka gudbo xiiraadda maraykanka halka iiraan ay ku dhaaratay inay aargudan doonto dadaaladii lagu doonayey in lagu dhiso nabad waarta oo gobolka ah ayaa sidoo kale mugdi badan uu sii hareeyey maadaama iiraan ay sheegtay inaysan ka qayb qaadan doonin wareeg labaad oo wadahadlo ah oo maraykanku rajaynayay inuu bilowdo ka hor inta aysan xabad joojintu dhicin ciidamada maraykanka ayaa saacado ka hor shaaca ka qaaday in rasaas ay ku fureen markab xamuul ah oo sita calankii iiraan kaas oo kusii jeeday dekedda bandar abaas ee iiraan madaxweyne trump ayaa baraha bulshada ku qoray waxaan si buuxda gacanta ugu haynaa markabkooda waxaana eegaynaa waxa saaran taliska ciidamada iiraan ee khatam al ambiyaa la baxay ayaa ku dhawaaqay in weerarka lagu qaaday markabka ganacsiga ee iiraan ee badda cumaan uu yahay fal burcadnimo ah iyo xadgudub lagu sameeyey heshiiskii xabad joojinta waxay intaasi ku dareen in ciidamada maraykanku ay rasaas ku fureen markabka taasoo sababtay in nidaamka socodka markabka uu shaqayn waayo iyadoo isla saraakiisha maraykanka sheegeen in qaybta matoorka ay ka toogteen markabka markii uu diiday inuu istaago sidoo kalena ay ciidamada maraykanka fuuleen markabka waxaana ay iiraan ku hanjabtay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonto weerarkan lagu qaaday markabkooda sida ay xaqiijeen warar goordhoweydda soo baxay iiraan ayaa diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee daroonka ah ku weerartay maraakiibta dagaalka ee maraykanka ee ku sugan gacanka cumaan iyadoo ka argudanaysa qabashadii markabkooda ganacsiga saliibiga donald trump ayaa isna sidoo kale hanjabaad culus u jeediyey iiraan isagoo sheegay in haddii iiraan aysan aqbalin heshiis in maraykanka uu burburin doono dhammaan warshadaha korontada iyo buundooyinka waddankaasi iiraan ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in haddii maraykanka uu weeraro kaabayaasheeda rayidka ah ay ku dhufan doonto warshadaha korontada iyo warshadaha biyaha macaaneeya ee ku yaala waddamada deriska laha gacanka carabta kuwaasoo fariisimo militari uu ku leeyahay maraykanka geesta kale waxaa socota qabanqaabada wadahadallada aan cagaha buran oo ku taagnayn ee la filayo inay ka qabsoonto waddanka bakistan trump ayaana sheegay in ergooyinkiisu ay soo gaari doonaan islaamabaad afiidnimada caawa ah hal maalin ka hor intaaysan dhicin xabad joojinta labada toddobaad sarkaal ka tirsan caqalka cad ayaa u sheegay royters in wafdiga maraykanka uu hogaamin doono madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi g day vanse kaasoo hogaaminayey wadahadaladii nabadeed ee horey uga qabsoomay bakistan toddobaad ka hor bakistan oo ahayd dhexdhexaadiyaha ugu weyn ayaa u muuqata inay u diyaar garowday wadahadallada laba diyaaradood oo waaweyn oo maraykan ah ayaa galabnimadii shalay ku soo degay saldhig ciidan iyagoo waday qalab amni iyo gaadiid loogu talagalay imaanshaha wafdiga maraykanka sida ay sheegeen laba ilo wareed oo amni oo bakistaani ah maamulka magaalada caasimadda ee islaamabad ee dalka bakistan ayaa joojiyey gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka xamuulka ee magaaladaasi dhex mara siliyo qodxalena waxaa la dhigay meel u dhow hoteelka loo qoondeeyey in kulanka uu ka qabsoomo halkaas oo wadahadallada toddobaadkii hore ay ka dhaceen si kastaba ha ahaatee xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa sababtay saacadihii lasoo dhaafay qiimaha shidaalka inuu cirka isku shareero suuqyada caalamka waxaana sidoo kale si weyn u ruxmaya suuqyada saamiyada ee caalamka jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba kitaab al ikhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgal murtadiinta hub iyo gaadiid looga qabsaday oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilasaamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadaysanaya walaalkeen yaasir maxmed
saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka wararhka ee kataayib al akhbaariyah baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka mid ah oo ka dhacay duleedka deegaanka daynuunaay ee u dhow magaalada baydhabo ee wilaayadii islaamiga ah ee baay tobanka bishii hore ee shawaal sannadkan kunaafarboqoafartaniyotoddobahijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay maleeshiyaad murtadiin ah oo ay gelbinayaan diyaaradaha dagaalka cadowga kuwaas oo duulaan ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada buraakaba balse waxaa falalka guracan si adag ugu hortegay ciidanka mujaahidiinta
نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الفيل جموعا kaamirada kanaalka wararhka ee kataayib ayaa soo bandhigtay dirar culus kadib ciidamada mujaahidiinta oo fagaaraha ku baacsanaya firxadka kolonyadii cadowga فجمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا
qaybaha dambe ee muuqaalka uu soo saaray kanaalka wararhka ee kataayib waxaa lagu soo bandhigayaa khaniimadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jira gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii murtadiinta uga carareen fagaaraha dagaalka ودعا الشر قد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس
allah fadligii waxaa kamiinkii daynuunay lagu dilay ku dhowaad kontan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta waxa uuna mar kale muuqaalkani bannaanka soo dhigayaa taagdarrida cadowga iyo sida ay mujaahidiintu allah fadligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka عدته بالهدى أيدي الأباء xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa ugu baaqay gaalada caalamka inay dhaqaalaha ka jirtaan maamulka garguurta ee uu sii dhammaanaya muddo xidhiidkiisa walaalkeen cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inoo eegaya ku dhowaad boqol xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqiida riddada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay baaq ugu direen gaalada beesha caalamka waxayna u sheegeen inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta kooxda riddada maadaama uu gabaabsi yahay mudaxileedka madaxa riddada halka uu dhammaaday midka baarlamaanka bayaanka oo ku qorna luqadda ingiliishka ayay ku sheegeen xildhibaanadan oo ka koobnaa siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawaaqiida riddada in nidaamka muqdisho uu galay firaaq kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurtana ay ku fashilmeen inay qabtaan doorasho wakhtigeeda ku dhacda baarlamaanka riddada ayay sheegeen inuusan sharci ku joogin wixii afar iyo tobanka abriil ka dambeeyeyn ay ahayd inuu noqdo mid ku meel gaar ah mudaxileedka gabaabsiga ah ee gurguurta ayay sidoo kale sheegeen in haddii aan loo helin hanaan cusboonaysiya uu lumin doono awoodiisa sidoo kalena tilmaameen in loo aqoonsan doono inuu ka mid noqday madaxdii hore ee kooxda riddada soo maamushay gaalada beesha caalamka ayay ugu baaqeen inay fiiriso taageerada ay siiso nidaamka riddada ee fadhigiisu yahay muqdisho nuqul ka mid ah bayaanka ay soo saareen ayaana u qornaa sidan waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inaysan taageero siin dowladda mudaxileedkeeda dhammaaday islamarkaana ku fashilantay inay qabato doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo xildhibaanadan siddeetan iyo sagaalka ka kooban ee bayaanka ka dhanka ah gurguurtae soo saaray baaqna ugu diray gaalada beesha caalamka ayaa kusoo beegmaysa xilli khilaafka doorasho ee ka dhex aloolsan madaxda riddada siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda qaar ee maamul goboleedyada ashahadla dirirka uu xarkaha goostay mudxileedka xasan gurguurtana uu gabaabsiyahay jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani dowladda riddada turkiga ayaa lagu tilmaamay inay tahay burcadbadeed boobaysa kheyraadka dalka soomaaliya walaalkeen cuhmaan axmed dhuboy warbixintaasi inoo haya murtad cabdi ismaaciil samatar oo xubin ka ah golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa si adag ugu hor yimid qorshaha dhagaraysan ee dowladda riddada turkigu ay ku doonayso inay ku boobto kheyraadka waddanka soomaaliya markab lagu sheegay mid qaabilsan shidaal qodista oo dhowaan ku soo xirtay takadda muqdisho ayuu walaa xoogan ka muujiyey cabdi ismaaciil isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo ay maleegeen maamullada gurguurta iyo ordogan madaxweynaha turkiga iyo dadkiisaba way ogyihiin waxaa looga yeero heshiisyada difaaca iyo batroolka ee u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya inay yihiin kuwa been abuur ah ayuu yidhi cabdi ismaaciil oo qoraal soo dhigay bartiisa xiriirka waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in baarlamaanka riddada soomaaliya aanu arkin qoraalkan heshiiska xaaraanta ah ee lagu boobayo kheyraadka dalka soomaaliya ee ay sida wadajirka u gaareen labada murtad ee kale ah xasan sheekh maxamuud iyo rajab dayab erdogan inkastoo xaqiiqooyinka la ogyahay hoggaanka turkigu waxay go'aansadeen inay iska indhi tiraan oo ay sii wadaan sahminta dabeecaddan iyo ficiladan waxay muujinayaan in turkigu yahay burcadbadeed u soo bareeray boobka kheyraadka soomaaliya ayuu yidhi waxa uu murtadkani ka shaqariyey in khiyaanada uu turkiga kula kacayo ummadda soomaaliyeed aanay beddeli doonin xaqiiqada iyo dembiga uu cagaha kula jira ee uu doonayo inuu ku xalaashado kheyraadka soomaaliya isaga oo heshiis tuugnimaah la galay maamulka magacoyeelka ah ee ka jira magaalada muqdisho cabdi ismaaciil waxaa kale oo uu warwar iyo walaac xoogan ka muujiyey awoodda militari ee dowladda turkigu ay ku taageerayso maamulka gurguurte oo uu ku tilmaamay nidaam keligii talis ah oo musuq maasuq ba'an ka wada waddanka soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho qoraalkan uu soo saaray cabdi ismaaciil samatar oo uu sidoo kale ciwaan kaga dhigay turkigu waa burcad kheyraad ayuu sidoo kale ku xusay in shacabka soomaaliyeed aanay marnaba ilaabi doonin khiyaanada weyn ee maamulka ankara uu kula kacay dalka soomaaliya caawinaad ku sheegyo igu sawir ah oo uu turkigu sheegan jiray in soomaaliya gaarsiiyey ayuu sidoo kale ku tilmaamay kuwa dhagaraysan oo uu maamulka ankara ka lahaa ajandooyin guracan oo si fiican u soo ifbaxay wakhti xaadirkan waxa uu yidhi samatar isaga oo ka hadlaya arrintan hadda waxay u muuqataa in ajandaha qarsoon ee dowladda ankara uu ahaa dabool ay ku qarinayeen damacooda ah in ay samaystaanna gumaysi cusub oo ka jira geeska afrika laakiin soomaalidu way xureen doonaan dalkooda ayuu yidhi baylahda haraysay kheyraadka baaxadda leh uu allaah ku manaystay ummadda muslimka ee soomaaliyeed islamarkaana sababtay in kufaarta caalamku soo haweystaan ayaa waxaa iyadana sidoo kale u soo hanqaltaagtay dowladda siliibiyadda ah ee yugandha taliyaha guud ee ciidamada yugandha sidoo kalena ah wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkaasi baadariga lagu magacaabo yuweri musefeni ayaa muujiyey damaca ay dowladdooda u qabto in ay qayb libaax leh ka qaadato boobka kheyraadka soomaaliya dowladda turkiga ayuu ku eedeeyey in iyadu ay keligeed isku koobtay kana faa'iidaysanayso kheyraadka soomaaliya xilli kumanaan askarahan ku weynay duulaanka dalka soomaaliya ayuu yidhi mashaariicda dhaqaale ee turkiga uu ka boobayo dalka soomaaliya ayuu sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada yugandha sheegay in ay ku heleen dhiigga askartooda haddii kalena aysan arrimahaasi u suurtoobi lahayn waa sida uu hadalka u dhigay isaga oo taliyaha ciidamada yugandha dalbanaya in qaybtooda laga siiyo howlaha shidaal qodista ah ee turkiga uu ka wado dalka soomaaliya dhanka kalena u guudinaya xukuumadda riddada ee ankara ayuu yidhi ciidankeennu way ka baxayaan soomaaliya bal aan aragno sida turkidu ay isaga celin doonaan al-shabaab waxa uu saliibigan si gaar ah u codsaday in turkiga uu siiyo dowladda yugandha hal bilyan oo dollar maadaama ayuu yidhi ay ankara kheyraadka si fudud ugu guranayso soomaaliya ayna u fududeeyeen ciidamada yugandha oo dagaal kula jira mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale uu sheegay in haddii aanan la aqbalin dalabkaasi uu soo gudbiyey ay ka fiirsan doonaan xirista safaaradda dowladda turkiga ay ku leedahay caasimadda kambaala ee waddanka yugandha wargeyskada east african ayaa sheegay in yuganda ay ku andacoonayso in dadaalkii ay kaga qayb qaadatay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya aan looga abaalmarinin sidii ku habbooneed dowladda yuganda waxa uu wargeysku ka shanqariyey in dhimashadu ay u badnaayeen ciidamada gaalada yuganda islamarkaana ciidamada burundi iyo kuwa kenya iyagana khasaarahoodu aad u badnaa wakhtigii ciidamada mujaahidiinta iyo colooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay dagaalada qaraar ku dhex marayeen magaalada muqdisho ayuu taliyaha ciidamada yuganda carabaabay in khasaare aad u culus ay la kulmeen xilligaasi sida wargeyska uu ka soo xigtay warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in cabashada yuganda ay ka turjumayso niyadjabka xooggan oo la soo darsay ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay rashiid cabdi oo ah falanqeeya diiradda saara arrimaha geeska afrika waxaa kale uu falanqeeyahan uu ku muujiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada in kooxda riddada soomaaliya ee uu hoggaamiyo xasan sheekh maxamuud ay waddo ol-ole ay ku buunbuuninayso turkiga si loo hirgeliyo boobka khayraadka ka socda dalka soomaaliya rashiid cabdi isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi carada yuganda keliya ma ahan midda ka dhalatay xaaladda adag ee ku haysata gudaha dalka soomaaliya iyo dagaalada ay kula jirto al-shabaab balse sidoo kale waxa ay ka dhalatay hadallo rasmi ah oo lagu ammaanayo taageerada turkiga iyadoo hoos loo dhigayo doorkii ciidamada afrikaantu ay ku lahaayeen howlgalka soomaaliya wargeysku wuxuu tilmaamay in dowladda turkiga ay ka wado gudaha dalka soomaaliya mashaariic lagu sheegay maalgeshiyo balse ay ku boobayso khayraadka soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha badda shidaalka gaaska dhismaha lagu daray ganacsiga tafaariikhda ah diblomaasi ka tirsan midooda gaalada yurub oo la hadlay wargeeska the east african ayaa ammaanay doorka ay ciidamada saliibiyiinta yuganda ka qaateen duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna hadalladiisa ku dareensiiyey sidii ciidamada afrikaanta looga qaybgelin lahaa boobka khayraadka soomaaliya wargeeska the east african waxa uu sheegay in dowladda turkigu aysan ilaa iyo hadda si rasmi a ugu jawaabin hadallada ka soo yeeray taliyaha ciidamada yuganda islamarkaana wasaaradda arrimaha dibadda ee ankara ay ka gaabsatay weydimo la xidhiira arrimahaasi macadka etoobiyaanka ah ee hown review oo ka faallooda arrimaha geeska ayaa tilmaamay in duluucda oraahda durista ah ee ka soo yeertay taliyaha ciidamada yuganda ay salka ku hayso sidii ciidamada afrikaantu ay qaybtooda ugu qaadan lahaayeen khayraadka soomaaliya islamarkaana loola qaybsan lahaa culeysyada baaxadda leh ee ka imaanaya dagaalka ay kuli jiraan mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ahaatee duulaanka saliibiga ah ee ka socda dalka soomaaliya ayaa ajandayaashiisa waxaa qayb ka ah boobka khayraadka soomaaliya balse allaah fadligii waxaa arrinkaasi ka hortagay mujaahidiinta oo u taagan difaaca diinta dadka iyo dalka iyaga oo afka ciidda u daray isku dayo fara badan oo la doonayey in lagu dhexal wareejiyo dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jibisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada buula fulay ewla saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan bashiir muxidiin abu ayman mu'asasada alxikma waa mu'asase lagu barto tacliinta qeybaheeda kala duwan waxaana si gaar ah ay xoogga u saartaa xaruntan oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah barashada xirfadaha sida kombyuutarada harqaanka cuntokarinta farshaxanada caafimaadka cilaansaarka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah qaybaha bulshada kuwaasoo si weyn looga faa'iidaysto waa goob tacliinta yeesan iyo tabo kala duwan oo xagga xirfadaha asaasiga ay ku bartaan boqolaal ka mid ah ardayda halka aan ka hadlayana waa faraca degmada buulafulay mu'asasada tacliimiga ah ee alxikma bishii rabiicul awal ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ayaa dib loo furay xarunta mu'asasadan ee degmada buulafulay halkaasoo wax ku baranayaan tobannaan ka mid ah dumarka muslimaadka dhowaan waxaa howlka xafladaha usaame ee degmada buulafulay lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay abaalmarino iyo shahaadooyinna lagu guddoonsiinayay arday ka soo qalinjibisay barashada kombyuutarka iyo harqaanka kuwaas oo muddo lix bilood ah barashada xirafkan muhiimka ku qaadanayay xarunta mu'asasada alxikma waxaana xafladda ka qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedka xafladda waxa uu ahaa in la muujiyo guusha ay gaareen iyo dadaalka ay sameeyeen ardayda muddadii ay wax ku baranayeen mu'asasada alxikma waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha ka qalinjibiyey mu'asasada alxikma oo sameeyey bandhig cilmeed ku saabsan waxyaabaha ay barteen intii aan baranaynay kombiyuutarka waxyaabahaan soo qaadanay waxaa ka mid ah hardware iyo software hardwareku waa qalabka kombiyuutarka ee aad arki karto ama aad taaban karto ama aad qaadi karto waxyaabaha softwareka aan ka badanay waxaa ka mid ah windows windows waa mid ka mid ah operation system loo isticmaalo b c markii ugu horeysay ee lasoo saaray windowga waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii martida sharaftale maamuuskan hagdhaway meybaasan lena ilaahay madagiinsaarakaweela mujaahidiintana saasa lena haweenay gurisha roogto marada tiyamaladayanbaahanta tolado korta iyo hata geerkiya ena ilaahay kamacsa maalimiinti iyo maamulkii meelyahay alxigmada ugmahadnagaan marwi kasta shafreeman kasha roogta hoo maamulto marada tiya tolota fadaasa markaska alxigma hololkooka marinay ugu dambeenna shahaadooyin iyo abaalmarino ayaa goobta lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen kadib ardayda lek magacaaba caaisha cabdulaahi cabdiraxmaan meeba ka socota qismiga xarqaanka kaalinta saddexaad jaa'is ahaan meebaan helnay labaatan doolar iyo shahaadadii allaahu akbar kaalinta lamaad meeba isla galeen lama qof saabiriin saciid diin iyo shukriya aadam xasan shahaadadii iyo lacag deerasa soddon doolar allaahu akbar kaalinta koowaad ardayda qaadati oo nasiib ahaan helle meebwa maymuuna macalim cuhmaan shahaada iyo meeb hellay lacag diyaras konton doolar tafadali allaahu akbar
waa dufcadii ugu horraysay ardayda ka qalinjabisay mu'asasada alxigma faraca degmada boolafulay kuwaasoo iyaga oo faa'iiday aqoon iyo karti u sii jihaystay dhanka shaqada iyo ka faa'idaysiga tabaha iyo farsamooyinka tacliimigaha ay ku soo barteen mu'asasada si iyagana ay ummadda uga sii faa'iideeyaan aqoonta tayada sarayse ee looga bartay alxigma maamulka xaruntan oo aan kula kulannay goobta ay ka socotay xafladda oo ahayd howlka xafladaha usaama ayaa muujiyey in dadaalkooda ay halkiisa ka sii labalaabayaan ayna xoojin doonaan soo saaridda dufacaadka ka soo aflaxaya mu'asasadani waxaana ka soo qaybgalayaasha lagu guddoonsiiyey goobta in badan oo ka mid ah dharkii ay gacantooda ku toleen gabdhihii ka qalinjibiyey alxigma xafladdan waxay astaan u ahayd guul iyo horumar waxay sidoo kale dhiirigelin u tahay dhallinyarada kale inay bartaan xirfado wax ku ool ah oo noloshooda wax ka beddeli kara xafladda gebagabada ma ahan oo keliya munaasabad lagu soo xirayay arday baratay xirfadaha balse waa bilow cusub oo u furmaya ardayda waa tallaabo ay ku gelayaan nolol shaqo iyo horumar sidaas darteed waxaa muhiim ah in la sii xoojiyo barashada xirfadaha si loo helo bulsho karti leh oo isku filan jasaaka allaahu khayran walaalka abueman guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeelle dhexe aanu eegna dhanka hiiraan iyo walaalkeen saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii laba jibaaray gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeenna ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana gurmadkan raashinka ah la gaarsiiyey bulshada ay abaaruhu dhibaateeyeen deegaanka hila bannaan oo hoos tagta degmada halgan gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay sagaashan qoys kuwaasi oo ka kala yimid ilaa iyo shan tuulo jicibow qooxley doonkaxari urur iyo shiir kaneeco waa tuulooyin hoos yimaada deegaanka hila bannaan ibraahim durow oo ka mid a nabadoonnada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa carrabka ku adkeeyey in gurmadkii uu soo gaaray dadkii mudnaynee la gaarsiiyey tuulada hela bannaan iyo wixii garbaheeda ah dadkii tabaaleesnaay boqolaal qof ay ka faa'iidaysatay gargaarkaas muslimiinta ay u soo fidisay waxaana raashinka uu ka kooban yahay bariis bur sokor saliid ayuu raashinkaas ka kooban yahay dadkii mudnaay waa la siiyey masaakiintii ama rag leh ama haween leh oo tabaalaysan oo waayeel leh oo agoon leh intii tabaalaysan loo soo xulay lana siiyey ayaana dhaha ku haya waana qaateen boqolkiiba boqol waa u baahnaayeen waa dad u tabaalaysan ay ahaayeen waa dad iska tabaryar ama garoob eh ama agoon eh saas bay dadka oo nawaaxiga ku nool oo loo soo xulay saasay kala ahaayeen deegaanada waxay ka kala imaadeen tuulada jicibow oo maanta mataqaanaa hela bannaan hoos timaado qooxley urur oo ka timaado tuulada hoos timaado doonkaxare oo hoos timaado maanta mataqaanaa hela bannaan shiir qaneeco oo hoos timaado tuulada hela bannaan meel la yidhaahda reydhabley oo ku magacaaban haddana tuulada hela bannaan oo hoosta imaado deegaanka hela bannaan iyo wixii hoos laamankii hoos imaanay tuulaadka hoos imaanay waa intaasoo tuulay ka kala yimideen maanta mataqaanaa wixii ilaahay subxaan qaadirka ahay as ilaahay u soo dhiibay oo maanta mataqaanaa muslimiinta ay u soo dhiibtay oo dadkaas tabaalaysan haggaah la gaarsiiye la yidhi si wanaagsan oo maatatan lagu qanacsan yahay oo masaakiintiinu ku farxday ayaynu soo gaarsiiyeen dhanka kale bulshada ku dhaqan deegaanka hela bannaan ee gurmadkan raashinka ah la gaarsiiyey oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen iyagoona mujaahidiinta u duceeyey ugana mahadceliyey gurmadka la soo gaarsiiyey macuw barrow muumin waa gartay deegaanka ah deegaankii qoxley abaaraa saamaysay wixii joogay abaaraa si xun u gashay xoolihii waa fafadhiyaan loodi waa fafadhiisatay ilaa hadda waa fafadhisaa alxamdulilah ilaah yaa noo keen ilaah yaa naga qaadi karo hadda hala banaanaan joogaa hala banaanaan joogaa insha allahu maanta raashinaa nala siiyey walaayada islaamkaana siisay raashinkaasoo bur iyo bariis iyo mataqaanaa sokor iyo saliid ka kooban alxamdulilah ilaahay mataqaanaa ku mahadsan ka soko wilaayada islaamka ayaan ku mahadinaynaa aad iyo aaday u mudan yihiin dadaa dabka dansanaya xataa marka insha allahu aaday u mudnaan dadka mataqaa aaday dhibaato u haysay ilaah ku mahadsan intay ka sokaysa wilaayada islaamka aan u mahad celinayna insha allah waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa daawid muuda xumay deegaankan maxaa ka imid jicibow meesha maanta joogana waa hel bannaan waxaana la sii haaf booriis e haaf bur e haaf sokor e laba caago silcadi e xilligan waa loo baahnay wakhtiga aad aad loogu baahnay la taganya xoolihii gaajo iyo baahiya dishi dadkii biyihii waa ka go-een rafaad silcay ku joogeen intaasna walaayada noo keentay aji axsaanta ilaah siiyo gaalada alla ajibiyo gacanta muslimiintana kor ilaah ka dhigo cadowgana alla ajibiyo muumin ilimey cabdulle hala bannaan tuulada hala bannaan maanta raashiinka walaayada waxaa na siisa raashiin bariis sokor bur saliid intaasaana siisa walaayada waa la tawan yahay waa loo baahnay walaayada ilaahay uu soo dhiibin gacantii waxaa haysaa waa bixiso waanu ku faraxnay cabdiqaadir faarax dowraw deegaanka waxaan ka imid urur maanta waxaan joogaa heel bannaan maanta waxaa liisii bariis sokor bur saliid mujaahidiinta iyo isiisi dadka la sii xaalkooda wallahi aaday u dhibaataysnaayeen dhibaatada ilaaha ka qaadi ka sokown haddaas ilaah ku horreeya waa loo dadaalay intii dadaali karta weligayni allahayna noola dadaali jirin bismillah tiri ahaan waa qiyaasa haddaan iraa maxadho boqolaal waa dhan yihiin dadkii u baahnay wa salaado deeqo waa la yidhaa mela bannaan bariid bur sokor saliid lamada waa mahadsan yihiin gaalada allah ajibiyo bismillaahi raxmaan raxiim magiciig maxaa la yidhahdaa faadimo cabdi xasan anagoo jooga deegaanka hel bannaan walaayad islaamiga waxayna siisay bur bariis saliid sokor mujaahidiinta ilahay kor ka yeelo muslimiinta dhan kor ilahay ka yeelo gaalada ilahay naga jibiyo haa waa loo baahan yahay maasha allah ilaahay garab iyo guul la siiyo mujaahidiinta soo bixisay dad aad u liitaa jooga oo aad iskaga baahan oo aad u dhibaataysan oo iska duqooye si dadka u baahnaayo tabnaaya la siiyo raashinkan maanta baxaayo cadowga ilahay naga jibiyo gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ugu gurmanayso bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan xilli roobabka guga ay ka curteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga iminkanaan eegna dhanka iyo wila saamiga shabeellaha iyo walaalkeen faysal mahad soomaali iyadoo si weyn gobolka uuga soconayo gurmadka la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu deeq raashin qaybina ka sameeyey deegaanada garasweyne iyo xawaadley ee hoostaga degmada balcad ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe qoysaskan oo isugu jira beeraley abaaruhu halakeeyeen oo muddo aysan sabuul ka goosan beerahooda iyo xoolodhaqato intii ay haysteen ay ka le'deen iyo kuwo masaakiin ah ayaa si weyn uga faa'iidaystay gurmadkaasi raashin qaybinta ah waa kuwan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka garasweyne oo markii gurmadka la gaarsiiyey kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus magacey waxaa leedahay madiine xasan yuufis duuladaan ku dhashay duulada waa jamaaco raashinkanisiiy waanu mujaahidiinta siisa maasha allah waa ku maadsanahay raashin ayna siisa mujaahidiintaan walaalahayna muslimiinta
magacayga abuukar ibraahim bashiir degmada balcad gaar ahaan ee duulada garasweyne lacag saliid eh rubac bur eh rubac sokor eh rubac oo bariis eh cabdi coosey aamir balcad mujaahidiinta waxaa ugu ducoynaa kor allah ka dhigo rubac bur eh rubac bariis eh caag saddexda sariir eh rubac sokor eh xasan axmed ibraahim caag saliid bur bariis sokor
sidoo kale gurmadkan oo kale waxaa la gaarsiiyey qoysas ku nool deegaanka xawaadley waxaa la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan iyagoo inoo sheegay in gurmadka uu soo gaaray xilligii loogu baahida badnaa aamina miire xamsuu waaye mowciya deegaanka xawaadliga aan ka dhashtay ee rubac bur rubac bariis rubac sokor xaag saliidaa lee seeyay abaarta oo beledka jirto aa la siiyey mujaahiliintan waa uu duceeyey gacantooda kor
aniga faadumo qaadey cabdiqaadir yuufis cuswo waaye ee aan ka dhashtay magaalada xawaadley culummadayno waa u duceynay maanta ununka abaaraa naga badatay ee waxaa laysiisho haaf oo bur e haaf sokor e saddex le oo sariir e haaf oo bariis eh aalaysii ruwac bariis eh aalaysii culmadayna oo islaamiga waa u duceynay gacantayna tii kuraysi ala a ka dhigo duul nuur dhaga weynaa la yidhi anaga deegaankeena maqdis waxaa laysiiye ruwac bariida ruwac sokora ruwac bur ah saddex la cadeey ah mujaahidiinta muraadkooda allaa sahlo curigooda allaa dheereeyo
waxaana wakiilaaka aya marin axmed qaasin caymuud ana wakiilaaka aya oo jajabsan oo isimininka jirto ani muriidi muuday weli dhahe mujaahidiintana intay gasha koona dhow maahin ilaahay gacantooda kor alla ka dhigo wala alla walaankii amba gaala amba dhib ayay soo kaakuyo horkooyo iyo gacanta ka dhigaan naana magciisa cawi iyo maalin ki hurdowhayn in mujaahidiinta kor noqoto mujaahidiinta sida aynin gasha wala oona gala karna maahin oon ambana gudo karna maahin ee intii wala oo gubati waa dadkii wala dhiibi hadda wala dhiibo waayo walana gudo karna maahin oo dhibaatada oo gaaladana noo dhiciyo hayso mujaahidiinta kor bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin mujaahidiinta waxayna soo gaarsiisay abaar baahan oo ka jirta wadanka soomaaliya guryaha geyga ka jirta waxayna soo gaarsiisay laba maray raashina soo gaarsiisay oo saan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya maaragtay gaaladan ilaahay ha ku jibo oo maaragtay waxay ku bixinaysa juhdigay meeshaan gelisay ilaahay kheyr allah ugu siiya abaarana ka jirta wadanka baahsan fatahaadna waa jirtaa abaarna waa jiraa sanadahan lama goosino sabuul lama goosino dadkana beerku nool ay ahaayaan wixii dhibkaasaa jira ilaahay adigu maragta muslimiinta kor allah loo dhigo haddii muslimiinta kor ay noqotana waxaa soo dhow waa laga maarma hadduu alla yidhaha insha allah biidni illahi alkariim dhanka kale gurmadkan mid la mid ah waxaa la gaarsiiyey qoysas soddon gaaraya kuwaasoo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe markii ay soo dhammaadeen howlaha qaybinta raashinka oo ka socday deegaanka fiidow qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda andalus waxay ka warrameen dhibaatadii deegaanadooda ka jirtay gurmadka la gaarsiiyey iyo xaalkooda siduu yahay magacaygu waa maxmuud geedi waxaan joogaay deegaanka eji degmada mahadaay waxaa leysiiyey raashin oo tabarucaada beriis bur sokor saliid guddiga gurmudka abaarahaana soo geesiiyey maasha allah aada o aada ugu faraxsan nahay haddaan nahay deegaanka reer maadaay cabdiqaadir iidow gelmaayo mahadel weyne ilaah weyne alxamdu alxamdulilah walaad ilaah ilaah ilaah mahadaskeeda bajiriso kale walaad mahadel waa waa mahadsan tahay lama lama bayahaas ilaagumno aan soo gaar aan qaadan waa loo baahanahay maahane waa naga tiiri haye hadda alxamdulilah ilaah ilaah aleyh waa ilaah loo waa soo baxsamey alxamdulilah walaad maama soo gerti waxaa laysiiyey rubac biise rubac sokor eh rubac bur eh saddexle saliid ayaa laysiiyey maasha allah qaxida aada u abaaro aada adag baa lagu jiray mujaahidiinta laba joor ayayna siiyeen qayr allah siiyo wayna kumahadsiiyiin abaar aada u culus dadka waxba iskama haystaan laba maraanala siiyey mujaahidiintana u duceynaynaa qayr allah siiyey gaalada allah ka qabto
toddobaadkan gudihiisa guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlihii ugu badnaa ka fuliyey degmooyinka runirgood cali guduud raagaceelle aadan yabaal mahadaay balcad iyo kuwa kale waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qoysas muslimiin ah oo saameyn xun ay ku yeelatay abaaraha ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saak waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jihaadukum mubaarak